waa sabti afar iyo tobanka bisha juun labada kun afar iyo tobanka idaacaddana waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya cashe ibraahim inigoo maxmuud cali xasana haatan qoryooley gaari sidii dad rakaaba oo ka soo baxay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta lagu gubay meel ku dhowaad afar kilomitr jirta degmada qoryooley gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir nuur siidi ayaa sheegay in gaarigan oo siday rakaab gaaraya ilaa iyo afar iyo labaatan qof ay gubeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab guddoomiyahu wuxuu sheegay in dhammaan rakaabkii aanay dabkaasi waxba ku noqon balse la la'yahay afar ka mid ah rakaabkaasi oo ilaa iyo iminka la baadigoobayo caashe ibraahim oo stuudiya ugu weelisa ayaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir nuur siidi ka wareysatay shilkan iyo weliba wafdi uu horkacayo wasiirka difaaca dowladda soomaaliya oo maanta gaaray magaalada marka
gaariga wuxuu ahaa gaari minibasa ama caafi ama mataatu sida loo yaqaano oo qaada labaatan ilaa iyo labaatan iyo shan ruux oo rakaab ah waa gaari rakaab oo shacab ay kasoo raaceen degmada qoryooley abaarihii sideedda subaxnimo ama laba saac subaxnimo ayuu degmada qoryooley kasoo shiraacday wuxuu ku socday muqdisho ayuu rakaab ku waday nimanka maadiidka ah oo argagixisada oo ramaysi ayaa u istaagay meel qoryooley u jirta ilaa iyo afar kilomitr shan kilomitr oo buulisha liira ama haduunan kadibna maxaa ku halkaas maxaan ku yidhahdaa ay gaarigii shacabkii bay xaqeeyeen shacabkii bay ka tegeen kadibna gaarigii bay meesha ku imaadeen keligiisa gaarigii bay gubeen baasiinkii bay ku dildileen way gubeen dad bay ku daareen gaariga marka cidlo kuma dhiman waxaan usoo gudbay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada walaaleen amisom halkaa markii maamulka degmada wayna ka carareen meesha niminka khawaarijta afar qof ayaa hadda maxaa ku dhaha la-yahay afartaa marka hadda ciidanka ku daba jira insha allah inay ayagu asuusteen inay carareen duurka galeen kala garanla-nahay waxaad iga warantaa sidii iyaa gubay gaarigaasi waxaa gubay al-shabaab kuwa argagixisada al-shabaab la yidhaahdo waxay ka yimaadeen dhinaca buulomareen waxay soo mareen tuulooyinka maxaan ku rahdaa maduulow jidka maduulow ay ku yimaadeen oo runtii qoryooley maxaan ku rahdaa dhinaca koonfureed waay koonfureed tuulooyinka ka jira waxaad iga warantaa gaariga maxaa maxaa si gaara loogu beegsaday waxaad ii sheegtay in shacabkii laga dejiyey oo gaarigii oo faaruqa la gubay maxaa sababta lagu macneeyey sababtu waxay tahay nimanka khawaarijta magaalo walbo laga qabtay istraatiijiya cusub ay keeneen nimanka argixisada inay goodoon ka dhigaan magaalo walba waxay iclaameen inaan la geli karin inaan laga soo bixi karin bacmitarka la joojiyo marka arrintaasi marka waxa waa banishment macnaha waa ciqaab bay ugu dhigayaan macnaha amarkooda in la jibiyo oo kale macnaha waxaasay ka dhigayaan laakiin ganacsigii maalinteeda ilaa iyo labaatan soddon gaari ee gashawaana kasoo baxda degmada qoryoole ganacsigii wax oo dhan waa socdaa shacabkii waa tashteen marka dee hadda maxaa ku yidhahdaa waaba maxaa ku yihahdaa nimankaan diryahaba maxaa ku yihahda meesha lagama sugeenin waa kuwa yar oo maxaa ku yidhahda meel ka soo tusay ciidamada dhexdooda ah waxaad ii sheegtay ahayd kullita ayagana dee waajibaadkooda waa arkeen c d waxaad ii sheegtay in gaariga dadkii saarnaa oo dhan afar qof maahee inta kale gaarigii ay ka soo baxsadeen oo gaarigii oo faaruqa la gubay dadkii soo baxsaday maxay sheegeen dadkii nabadooda weeye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa meesha u gurmaday markii arrintii la maqlay rasaastii kadibna maxaan ku idhahdaa alxamdulilah ilaahay waxba ma gaadsiinin marka un gaarigaasoo maxaa kura gurtimaan cid kale wax ku noqota halkaan ma jirto afarta qof weli waxaan tuunsana inay carareen oo duurka ay ku jiraan hadda waa baadigoobi haynaa waa dhaqanada xunxun ay ku dhaqmaan ay kamid tahay waxaad iga warantaa sidaanu ognahay degmada qoryoole waxay kamid tahay gobolka shabeellaha hoose degmooyinka dhaqdhaqaaqa badan ee ganacsiga uu ku jirana way ka mid tahay hal gaari oo saakay ka soo baxay oo la gubay waxay dadku u qaadan karaan in ay bartilmaameed in uu jiri karo laakiin go-doomin aanay taa noqon karin oo gawaarida way sii gashaa way kasoo baxdaa maxaa gaarigan si gaara loogu beegsaday runtii caashoy dhowr gaari oo hadda ka hore ay xabadeeyeen baa jirta laakiin waa bilihii hore marka la qabtay marka degmada qoryooley laga xoreeyay ahayd baabuurray taayaro ka banjiray baa jirta kuwa ay dhibaato ugeysteen waa jirtaa kuwa ay dad ku laayeenna waa jirtay marka gaarigan kaliya uguma horreyn marka bal marka waa wax dhaqan xuno oo shacabka maxaan ku dhaqano qabateeya argagixisada marka waa dhaqankii lagu yaqaanay sida hadda muuqata hadalkaagu waa tuhun uun ma loo qaadan karaa dhinac kale marka laga fiiriyo in arrintani ay lug ku yeelan karto colaadii dhawaanahan ka jirtay gobolka maya ma jirto ma jirto darke halkaas dhowr gaari bay maxaasura taayirada kaga badireen dhowr gaari bay dad ku dileen bishii hore laga soo gudbay marka waa waxa dhaqan horo maxaan ku rahdaa halkaa ka jira marka wax conflict ama wax qabsi beelaha meeshaas kamaba jiraan ma jirtaa gawaari ay horay al-shabaab deegaankaas ugu gubtay maxaan ku raha baabuur ay taayir ka bajireen waa jirtay halkaas iyo baabuurro maxaan ku rahdaa runta ay damceen inay gubaan oo laga gaarin waa jirtay halkaas waa jidka buulamareer ka yimaada ilaa baraa isku xero wa halkaas jid yaroo meesha ka baxa beelaha dhexdooda ma la garta marka gaariga hadda la gubay ciddii iska lahayd kulleyta waxaa shacbaa iska leh reer quryala iska leh waa la yaqaanaa oo shaksiyan aniga baqaanaba marka saa lalig marka dee waxay leeyihiin macnaha maadaama waqti ballaaran uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhiga oo gobolka uu dhinac ka joogo magaalada marka maanta uu kasoo degay waxay leeyihiin marka nabadayntan iyo waxaan oo dhan maxaa kuraa inay saxiyiina dhici karta markii loogu mara beryahan oo dhan meesha maxaa kuraa nabad bay ahayd marka kuwa oo ciidamada dhexdooda kasoo tusay kuwa ismiidaaminta ku qoran inay yihiin aan ka shakisanna oonu maxaa kuraa mar walba raba maxaa kuradaa waa joogna camal iyo dadka maxaa kuradaa inay argagixiyaan macnaha saasaan qabaa marka ayagana dee ma filayo inay nabad ku baxsa nimankaas argagixisada ah dadkii ka soo baxsaday gaarigaas la gubay qaar ka mida ilaa iyo hadda ma la hela dadka maxaa kura kulli waa la helay waxaan qofka qof ka ahayn taan kuu sheegay caashii ma hadleen dadkii soo baxsaday ma hadleen oo ma sheegeen waxa dhacay waa hadleen waa hadleen waa waraysanay waxay yidhahdeen maxaan ku rahdaa baabuurkii maxaan ku rahdaa xabadihii markaa maqalnay waa ka daadanay kadib markaa ka daadan intayna ayagu la soo gaarin ciidamada amsom ay ku xoogan soo gaarin marka waxa u suurta gashay yidhahdeen marka markii gaariga laga daafay oo gaariga inay gugeen oo maxaan ku rahdaa baaziin ay wateen iyo farq inay ku daareen waa gartay dhinac kale waxaan rabaa c d wafdiga ka yimid magaalada muqdisho ee wasiirku hogaaminaya maxay u joogaan deegaanka waa dib u heshiisiin labada beelood xurgufta ku dhex martay gobolka dhexdiisa inay dhameeyaan ay u socdaan haye ilaa iyo hadda maxaa hirgalay hadda kullisaba hadda bilaaw uu yahay ilaa iyo hadda maxaan ku yidhahdaa hal dhinac ayay arkeen dhinacii kalena waa hadda maxaan ku yidhahdaa ku tali jiraan inay arkaan kullisaba inay arrintii dhameeyaan ay ku tali jiraan haye horta ma lagu guuleysto marka ugu horeysa in xabadii dhacaysa la qaboojiyo oo maleeshiyaadkii la kala durkiyo xabadii waa lagu guuleysta waa la joojiyay saaka kow iyo tobankii iyo barkii barqanimo ay soo gaareen haye imisay ka kooban yihiin waxay ka kooban yihiin toban maxaa guddiga dib u heshiisiinta qaranka gudoomiya guddiga dib u heshiisiinta ismaaciil macalin muuse iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo shan xubnood la socotaan oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhig waa garta marka qorshaha muxuu yahay hadda way soo gaareen degaankii sidaad sheegtay ciidamaha la kala dhex dhigay qorshaha muxuu yahay qaabkee wax u socdaan qorshahan wuxuu yahay in ciidamada maleeshiyaadka la kala qaado labadan beelood la kala dhex dhigo si fiican maxaa loo heshiiyo caasha ilaa hadda hal dhinac ay la kulmaan dhinacii kalena waa rajeynayna insha allah kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur sidi oo qadka taleefonka ugu warramayey cashe ibraahim